annaga howlgalka aan wadno waa howlgal ka dhan ah argagixisada ummadda soomaaliyeed cadowga ku ah haddana dilatay deegaankan hadda aan ku sugana degmada ceelbuur oo muddo laba sana ah dadka shacabka ahaa ka horeysay qofkan aan soo qabanay waa qof kamid ah argagixisada nooca jabhadda loo yaqaano oo deegaankan ka dagaalamta waxaana weeye qof hadda deegaanka ka dhashay oo deegaankan kasoo anaguna ma rabno inaan cid aan deegaanka yani aan ku qabano inaan waxyeeleyno ama aan dhibaato ugeysano inaan gacan gacan haasino wiilasha yararka oo al-shabaabka kamid ah ama kuwooda waaweyn intaba aan dowladda soomaaliya ku sino unbaan meesha u joognaa maahan maahan inaan wax ku cayaarayno sarkaal baa qofka aad soo qabateen muxuu yahay sharaxad dheeraada ka bixi anigu ma aqoonsanin sarkaal inuu yahay nin nin al-shabaab oon sarkaalnimo aqoonsanaya ma jirto waa hogaamiyeyaasha kooxahan argagixisada ayuu kamid yahay waa ragga horjoogayaasha ka al-shabaabka oo jabhadaha nooca habeenka wax lagu soo tuurtuuri jiray oo deegaankaana ka dhashay uu kamid yahay marka waxaana nimankan markaan runta kuu sheegno calidheere markaan hadda soo qabano wuxuu leeyahay waa ka baxa al-shabaab wax badanaan bamu ogaahada marka dhowr qof oon hore u qabana qof walba waxay tiri waa ka baxna laakiin annagu hadda waxaan haynaa caligene yar la yidhaahdo oo deegaankan u dhashay oo ragga al-shabaabka ah oo jabhadaha ah kamid ah waxaana rabnaa haddii ilaahay maamul goboleed ahaan lahayd iyo haddii ay ahaan lahayd dowladda dhexaba in naloo sameeyo maxaabiista aan soo qabanno haddaan degmada ceelbuur nahay cid aan ku hagaaji dad cirka laga quudiyaan nahay oo aan markay dhulka mari tagaan qore afkiis ku baxa muddo laba sana aan go'doon nahay waxaan haddana codsanaynaa madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha madaxda dowladda wasiir gaashaandhigga al-shabaabaan soo qabanaynaa al-shabaabka aan soo qabanno annagu maxkamad maahin ma dili karno waxaan codsanaynaa waan cod dheer ku codsanaynaa in al-shabaabka nagala guddoomo saacadda aan soo qabanno saacadaha afar laa ka bacdi qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu xukun helo waa gartay cabdio marka cod dheeraan ku codsanayna saas hadii la waa gartay marka hadda hogaamiyahan aad soo qabateen magaciisa caligen ayaa la yidhahdaa sidaad sheegtay wuxuu ka mid ahna hogaamiyaasha kooxda shabaab ee weerarada kusoo qaadaya degmada ceelbuur howlgalladan goormay dhaceen xageese aad kusoo qabateen haddase xaaladiisu waa sidee xabsi annagoo aan maamulno ku jiraa ciidanka qaranka soomaaliya gacanta ku haya ilaalada ilaalo wanaagsana haysa si fiicana loola macaamilaa salaadiiso iyo maxuu qofka sharafkiisa annaguna aan ku xadgudubna ma rabno qofkaani waxaan codsanaynaa in nagala qabto ma ahan keliya asaga keliya ma kuwo kalaan soo qaban doonaa waxaan rabnaa marka meel aan ku hagaajino iyo falaid in naloo fududeeyo waa cid gartay kasta oo ku taxalluqda al-shabaab oon qabano sidaasaan codsanayna haddii ilahay rab xagee baad kasoo qabateen marka hogaamiyahan ninkan waxaan kasoo qabanay tuulo ay howlgal ka sameeyeen oo nagu dhow oo annagoo aan maalintii hore tagnay habeenkii yimaadeyna dadka umuxaadareeyeen subaxda dambean annaguna tagno ceelshil la yidhaahdo oo dhowr iyo toban kilomitr ii jirta hadduu ilaa toban iyo kow toban iyo laba kilomitr meelaas ii jirtaa oo koonfur iga xigta tuuladaas waa tuulo ceelbuur tuu ah oo shacabku ay u qaxeen oo shacabku ay degan yihiin marka isagoo cumaamad madaxa ugu duubantaan ugu tagnay permission aan helno rag kale oo al-shabaab oo madaxa joogay islamakaas dadku shacabka qarinaya waxa shacabka hadduu raalli ka yahay wa waa shacabka nimanka qarsanayo oo baalka ku haysta ma garat waa gartay marka howlgallada marka aad sameynayseen oo ninkan aad kusoo qabanayseen wax iska cabinayo iska horimaadyo oo idin dhex mareymaya jira dhinacii idinka soo horjeeday maya maya maya wax iska cabin aan kala kulanay meeshaas ma jiraan marka howlgalkanba saldhigiisu wuxuu ahaa sidii aad hogaamiyahan aad usoo qaban laheedeen miya mise howlgallo kale oo amniga aad ku sugayseen ayuu ninkan kusoo dhexdhacay oo sidaasaad ku qabateen howlgalaaka lagu sugaayo oo ammaanka aan ku xaqiijinayna inaan kusoo qabana ma garat Eh, cabdi waxaad sharxaad iga siisaa marka en, waxaad hore uga dhawaajisay in dad aad soo qabateen ay sidoo kale hore u sheegeen inay ka tirsanaan jireen al-shabaab laakiin ay ka baxeen hadda eh, caligeni waxyaabo noocaas oo kale miyuu idin sheegay mise wuxuu idin xaqiijiyey inuu shabaab ka tirsan yahay caligeni wuxuu sheegay inuu asagoo al-shabaab ku baxay ayuu ku candacoonaa laakiin ila lagu kalsoon yahay oo annagoo aan hadda la hadalnay oo aan xidhiir la samayno sirdoonna annagoo aan leynaho deegaanada fogfog iyo localka ee meelaha shabaabka ka taliya aan ku leynaha xaqiijiyey inuu qof al-shabaaba iyo ninkan al-shabaab uu shaqo u hayay shaqadiisina uusan askari lamber laho al-shabaab ka tirsan inuu yahay ama ragga deegaankan ugu firfircoon oo muxuu ahaa ka shaqeeya inuu kamid yahay ma garat waa gartay eh, howl- howlgalkan aad samayseen eh, ma ciidankiinaani soomaalida keliya ayuu ahaa mise sidaan la soconno howlgallada qaar eh, ciidamada amisom ayaa qayb ka ah. waxaa idinla socday ciidan nabadilaalneed oo midooda afrika ka tirsan ciidanka midooda africa annaga waa gacanteena midiga waa iskaashi baa noo dhexeeya fiican hadda saldhigga amisomaan kaalada hadlaya aan ku suganahay marna annaga kalama faaruqno waa isla shaqeynaa sababtoo ah ciidanka qaranka soomaaliya ceelbuur joogaahe boqol nin oo soomaaliya waa in ka yar cod dheer anuu ku qayliyaa weligay madaxweynaha wasiir wasiirkaasi aniga halkan igu yimid waa u sheegay waxaan ku uri wasiir muddo laba sana ahaan waxaan lanahay laba cabdi bilow keligood aan calbur ku xurayno wax aan qarsaa ma jiraan ciidan qaran soomaaliyeed ee hadda galguduud laga soo tababaraa wuxuu ku sugan yahay degmada beledweyne waxaan codsanaynaa ciidamada in naloo soo fasaxo aan dadka indhaha ka duubanay galhareeri jooga oo ceelleer jooga oo meesha ladaaxiin dheere jooga oo dadku al-shabaabku intay ka tageena waxyaaba xorooyin yaryaroo boliiskaha la jooga dadku way indhaduuban yihin waxaan rabnaa in dadka xarigga laga furo